deegaanka dalsan oo sido magaalada gaalkaayo welibaale ka bilaabay qodobka ilbood riige kaasoo baahwiinya oon qabeen bulshada deegaankaas wasaaradda tamarti oo biyaha galmudug ee kaaladaas kambaniga towfiigiyo heeda kale caalamiye ee qodobka ilbiyoodka riig ee ka bilowtay deegaanka isku duwaha wasaaradda tamarti oo kheyraadka biyaha galmudug axmed xasan faarax iyo ku warbi qodobka ilbiyoodka riige ee deegaanka dalsan waxaa laga bilaabay mashaariic horey ay wasaaradda biyaha iyo tamartu uga xarig jartay deegaanka laas hayow oo ay shan ceel oo ay fulinaysa hay-adda c b d iyo unisef haatanna magaalada dalsan ama deegaanka dalsan waxaa ka hirgelinaya c b d iyo kambaniga towfiiq oo barnaamijkan asaga haddeertaan ceelka qodayo mashruucaani wuxuu isugu jiraa mashruuc integrated ahoo solar iyo haan iyo waaskooyin iyo ceelkaana la qodayo iyo motor intaba isugu jira waxaa fulinteeda iska leh unisef iyo c b d aad iyo aada u mahadsan tihiin intaa kadib deegaanku waa deegaan aad iyo aad u ballaaran masaafadiisuna masaafo ilaa soddon kilomitr biyaha u jirto weeye dadka ku nool ee deegaankaana ay dad yihiin remiyo guraa iyo bereley intuba ay ka faa'iidaysan doonaan waxaan rajaynaynaa annaga ka wasaarad ahaan iyo deegaanka dadka jooga waxaan isku xilsaari doonnaa haddii ilaahay idmo sidii mashaariicdan laga fuliyey ay u sii jiri lahayd dadkana looga faa'iidayn lahaa deegaanka ka wasaarad ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug waxay xoogga saaraysaa meel kasta oo ay baahi biyood ka jirto inay geyso ilaahay waa ku mahadsan intaa kadib waxaan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad sida quruxda badan barnaamijkan asaga ay u taabagelineysay unisef iyo c b d oo baartinad ah ceelbiyoodkana qayb ku ah ceelal horeeye wasaaradda tamarti oo kheyraadka biyaha galmudug onka dahafuurti deegaano ku tirsan galmudug